walaal aada ay u fiican tahay isbitaalku waa isbitaal referal ah bukaamada loo soo diro waa isbitaal aada u qalabaysan waxaa qalabeeyay haddii m s f anaguna community-ga ayaa ayaa isbitaalka caawiya oo gacanta ku haya marka hay-adda swiiskana waxay ku leedahay m c h balaaran oo aada u asna u weyn waa health oo centera marka swiisos kaalmaysanaysa iyo community of kaalmada ayaa isbitaalka wada marka iyagoo m c h kay ku egyihiin iyo hooyada dhalaanka waxaasay ku egyihiin inta kalena community-ga wada maya shaqadii wuu qabtaa laakiin wixii faraha badnaay dawadii loo baahnaayo wagaas la qaadan jiray oo dadkaas ugu barteen oo gobolada kale looga imaan jiray dawadii lama hayo ha walaale haddii federaal tahay haddii hay-adaha tahay kuwa internationaalka iyo kuwa localka hadday yihiin diaspora hadday tahay cid kasta waanu weydiisanay kaalmo waxa naga soo gaarana hadda oo way iska yaryihiin dawladda federaalka hadda waxa un mataqaanaa in jiritaanka naga aan u sheegna moogiye iyo baahida neel wax hadda naga soo gaaray ma laha wax jawaaba oo xaggeeda ka yimid ma jiraan maya maya wax federaalka aan ka helno dawaa hadda oo aan dhihi karno waad ka hesheen annaga ma ogin direct si toosaysa dadanba dhibaato weyn saameyn weyn oo weyn oo weyn ay ku yeesheen mar haddii aan communicationkii aan ficil lagu dari karin alhadal wax mataraayo haddaan ficil lagu dari karin oo oo adiga marka annaga saa waxela waa iska adagtaa ficilbaan
oo waxaa ugu wacan baa leedahay siyaasadaha isdiidan ee gobolka galgaduud ka jira aad iyo aad aad iyo aad waa dhibaatada kuwaadan haysta waay waa tahay marka maxaad u sheegaysaa dadka ku dhegaysanaya iyo dowladda federaalka iyo siyaasadahaasi isdiidanba dad ka mid a hadday ku dhegaysanayaan maxaa goobjoog uga sheegaysaa goobjoog waxaan leeyahay bukaan siyaasad ma leh cid kasta ama federaal ha ahaado wuxuu uga baahan yahay baahidii oo bukaan la-aan jiray marka bukaanka hala ogaado siyaasadda hala iska dhaafee bukaanka meel kasta waa waa loo mari karaa waa la gaarsiin karaa
su-aashaan raba inaan ku weydiiyo waxay tahay dadka isbitaalka hadda jiifa bal ka waran xaaladooda caafimaad maxayse isugu jiraan dhaawacyada ugu badan oo hadda aad haysaan ama bukaanada ugu badan oo isbitaalka hadda ku sugan
dhaawacyada haddaan haynaa hadi hadda dagaalo hadda agaarkan ay kama jiraan waa wax oo laba nin oo xabad isku dhufato dadka deegaanka ah ama ka fog fogba ka yimaada ama toorada isku dhuftaa iyo xanuun kale qof uu kusoo booday oo qaliin caloosha lagu sameeyey ama dhaawacyada qaliinka lagu sameeyey iyo dadkaas emergencyga xaaladdu ka tahay sida dumarka dhali waayo o kale oo iskaga dhacday wax noocyahaas waan haynaa oo isbitaalka qaliimada waa lagu sameeyaa waa isbitaal oo qaliinka wax walba waa sameynaa